waxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada arrimo la xiriira amniga gaar ahaan la dagaalanka kooxda al-shabaab dhammaystirka dastuurka koonfur galbeed iyo miisaaniyad sanadeedka dowlad goboleedka koonfur galbeed sanadda labada kun labaatan iyo afarta kulanka markii uu soo gebagaboobay wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed maxamed xuseen ayaa saxaafadda la hadlay magaalada xudurnin obsoomey bambixi incorati ama shirki ogolaha wasiirada oo marka incorati lakaqobada meel ku baxsan magaalada caasimadda kumeel gaarka ee baydhabo oo run ahaantii madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdilcaziiz xasan maxamed lafti galeengne ee shir guddoomiyahay dhammaan golaha wasiiradana xaadarka haayan saas oo kale meel raylan ku hadalay arrimo badan oo muhiime oo incorate amniga iyo meylaraay xaaladaha oo waddanka hata ku jara khaasatan meylaraay dib u hareynta oo dalka oo meylaraay madaxweyne xasan sheekh maxamuud meylaraay is-hogaamiyahay iyo sidoo kale meylaraay dhamaystirka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo meylaraay miisaaniyad sanadeedka oo dowlad goboleedka koonfur galbeed lama kun labaatan iyo afarta oo golaha wasiirada meylaraay geeka saaqlabida ka ansixiyeen oo run ahaantii kororna meylaraay miisaaniyadda sanadkan lama kun labaatan afarta eed injara ilaa iyo soddon iyo sagaal milyan oo dollar iyo jajab iyo meylaraay insha allah rajeyaan inay sanadkan hataa socda miisaaniyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ka shaqeeyasa nagala doonta mayban dhamman inayn horjeyna baarlamaanka ama golaha wakiilada oo koonfur galbeed oo iyoona insha allah maalmo hataa socda iyoona nin ansixii doonaan kurajeeyaan meylaraay insha allah marka guud ahaan shirka waliba ha ka dhammaaday jawi eedan fayle oo meylaraay dhammaan wasiirada iyo madaxweynaha iyo go-aamo waaweynna meylaraay oo lakadeeri insha allah meylaraay maalmaha taasoodan si natiijadii araga doontaan dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa sidoo kale shir guddoomiyey kulan amniga looga hadlayey oo uu la yeeshay saraakiisha amniga koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale shirka waxaa qayb ka ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac wasiir jaamac ayaa muujiyey in howlgalka shabaab lagula dagaalamayo uu yahay mid ay iska kaashan doonaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed baahna saraakiilla meelo wada fadhida mas-uuliyadda wada saaran meel isaygu baahaya walaanka yar oo amiisho inta subdan lasaygu fado oo laku dayri kurta afartan iyo shan kilomitr afartan iyo shantaasee kilomitr ay shabaab roobnay deegaankii kale usmin horey usmin afartan shan kale lakusii faday wali oo dee degmo xoreeyo iyo shaqo xoreeyo iyo dee may baan baahantaha shaqada hata madaxweynaha iyo isla wadna oo intii may leedahay ciidan laha kordhi intii operation inta ku bilaaban intii iriid walba lagu shaqeey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa saraakiisha u sheegay inay u diyaargaroobaan wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab
maadaama uu dadaal yahay wixii kaalmo ah iyo wixii gurmad ah na aan gudbinay oo sugayno sida ugu dhaqsaha badan ay u imaanayaan annagana waxaa nagala rabaa in karaamadanada aan banaanka keenna mara no maxaa lagu gurmanayaa mabaa la dhaqaaqaya ninka loo gurmado oo la taagureeyo oo la taageero waa nin isku tastay dagaal galay jebiyey wax dilay lasoo jebiyey howl ku socoto yaa loo soo gurmanaya waxaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool dhowaan soo gaaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen inkastoo madaxweynaha qaranka iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ay dib u laabteen mukhtaar maxamed catoosh v o a magaalada xudur